iyadoo ay jiraan boqolaal dhalinyaro ah oo tahriib iyo dandarro kale ugu la-anaya bad iyo beriba ayaa haddana weli waxaa jira kuwo nolosha markaasi kasoo bilaabaya meelo hoos oo ay iyaguna gaarayaan heer sare mubaarak maxamed maxamuud waa wiil kusoo koray baadiyaha dhulka soomaalida etoobiya kuna dhigtay waxbarashadiisa asaasiga iyo heerka kollejka wuxuuna nasiib u yeeshay in uu toddobaadkan ka qalinjibiyo mid ka mid a jamcadaha caalamka ugu sarreeya ee dhinaca teknolojiyadda wiilkan oo nin dhalinyaro ah kana mid ah tiro dhallinyara oo laga soo qaaday dugsiga abaarso ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka qalinjibinayaa macadka teknolojiyadda ee m i t ee waddankani maraykanka warbixintani waxaa inoo faahfaahinaysa zaare cabdixamiid
mubaarag maxamed maxamuud waxa uu jiraa da-aadda shan iyo labaatan sano jirka waxa uu ku dhashay baadiyaha gobolka soomaalidu ay degto ee etoobiya wuxuuna ku soo qaatay noloshiisa xoolo raacisnimada baadiyaha oo uu ku soo gaaray kuray dhowr iyo toban jira isagoo markii dambena u soo gudbay xeryaha qaxootiga ee etoobiya oo ay ayeediis keentay kadibna uu ku noolaa muddo aada u dheer tan iyo intii uu ka yeeshay hamiga ah in uu magaalo usii gudbo oo uu wax barto si uu u gaaro heer sare jilalka intaan joogay waxaan la joogay hooyadii aabahay oo reer reer baadiyaan ahayno marka adigu ari iyo geel iyo iyo dee iyo waxaan ahay loo maanaan lahayn anaki ari iyo geelun baan lahayn oo adigu markii u horreysay maqasha ariga yaryar baan ka bilaabay inaan raaco kadibna adigu arigii waaweynaa iyo geelii baan ku wareegay marka adigu waxaan doonaya inaan nolosha ka gaadha markaa waxay ahayd un inaan boqol geela yeesho magaranaysa waa garta kadibna adigu markaa aan qaxoontiga arkay oo iskuol lahaa un baan ayuun baan ogaaday inay nolol ka duwan taan ku noola jirto sheekada xiisaha leh ee mubaarak ayaa waxa ay bilaabatay markii uu ku noolaaday xeryaha qaxootiga oo uusan cidna ku haysanin taasoo ku adkaysay noloshiisa sii joogista kadibna waxa uu dib ugu soo gudbay magaalada hargeysa halkaasi oo u soo raacday ayadiis hase yeeshee uu ku bilaabay waxbarashada aasaasiga markii ay ayadiis dib uga noqotayna ay noloshu aad ugu sii adkaatay inuu ku noolaado hase yeeshee derbijiif daryeel caafimaad iyo cunto aan ku haysan uu ku noqday halkaasi inkastoo waxbarashada aasaasiga uu ku dhamaystay ilaa iyo intii uu ka gaaray macadka abaarso adigoo hargeyse markaan tegay kadib ayeydayna way xanuunsatay oo iyaduna markaa loo raray meesha kadibna intaan hargeyse joogo o dhan adigu iska iska adigu hom saaxiibuumaa iskala noolaa un iyo iyo kolan kolba meel tagoon wax ka soo cuno magaranaysaa guri maan lahayn ayeydayna way xanuunsatay waxa qaadatay inana dhashay waa gartay marka noloshaasi gebidhacleynaysa adigoo kusoo koray mubaaragow oo laga soo bilaabo baadiyaha iyo noloshii adkeed iyo markaaad haddana dib uga soo gudubto aad soo martay haddana qaxootigii haddana aad hargeysood ehel iyo hoy ku laheen haddana aad joogtay maantana heerkan aad marayso oo aad u muuqato qof guulaystay inaad taho jaamacadaha ugu waaweyn mid ka mida kasoo baxday maraykanka maxaad maxaad dhihi lahayd marka maxaad ku sifeyn lahayd maantana noloshaada dhinaca kale adigu adigu adigu waxaan adigu waxaan ku sifayn lahaa adiguna noloshu sideedaba wa iska iska iska dhibaata un weye markaan adigu marka markaan iska baxadegayo hargeysa iyo markaan xaggan joogay kolley sidaan dareermadaydu waa isk isku wada midun weeye laakiin waxa waxaa jira inaan aaminsanay inaan waxyaabo badan u qaban karo imika dalkii ama dadkii ama naftaydaba aan u qaban karo magaranaysaa marka adigu baawar waxaan ahayn oon aan dareemayaa ma jiro oo oo isbedeli inkastoo mubaarak maxamed maxamuud ay ayeediis la jeclaatay isaga oo reebaadiye ah in uu waxbarto haddana aabbihiis iyo hooyadiis labaduba miya ayay ku noolaayeen oo uma aysan oggolayn inuu aado iskuul sida uu sheegay isaga oo soo dhammaystay nolol seegseeg u muuqata oo ku adkayd hamigiisa inuu meel mariyo balse markii dambe ka dhigtay inuu nasiib u yeesho tacliinta mid ka mida loogu jecel yahay haddana mid ka mida jaamacadaha ugu sarreeya ee dunida uu ku qaato oo uu ku gaaro mubaarak oo ku dhabar adeegay waxbarashada aan cidina ku saacidayn ayaa nasiib u yeeshay inuu helo mid ka mida jaamacadaha dalkan maraykanka ugu waaweyn ee xagga teknolojiyadda casriga ah loogu jecel yahay wuxuuna toddobaadkan ka qalin jibinayaa jaamacadda ku taala gobolka massachusetts ee la yidhaahdo m i t halkaasoo hamigiisa uu ahaa balse inkastoo fursadan uu helay weli mubaarak maankiisa waxaan ka bixin inuu waxbaro dhallinyarada aan iyagu fursadda waxbarasho u helin in ay dibadaha yimaadaan amaba jaamacado ay ka baxaan macno leh ha iminka anigu waxaan dhigtaa electrical engineering iyo iyo computer science baan ka ayaan ku qalin jebinaya magaranaysaa waa garta kadibna sa- sanad adigu sanad iyo bar kalean usii joogayaa inaan masters diyaariyo laakiin aniga goolkayga adigu noloshu waxa weeye inaan inaan kambaniyo iyo organizationo bedela waddanka soomaaliya iyo somaliland oo wax u qabta si kastay ahaataba mubaarag maxamed maxamuud iyo kuwa la da'da ah ee soomaaliyeed waxaa badankood la degay dhibaatooyinka ka jira dalka iyo kuwa qurbaha ee tahriibka dhallinyarada ku haysta inkastoo iskuulka abaarso uu caawiyey inuu waxbarto oo uu ka soo baxo halkaasi kadib dadaal badan oo uu muujiyey haddana waxa uu noqday mubaarag gundhiga heer inuu ka gaaro nolosha ku dayasho mudan gaar ahaana dhinaca waxbarashada zaare cabdi axmed ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a